golaha arrimaha islaamku de waa waa hay-addii guud ee u xilsaarayd waa shu-uun islam macnaha waxaa weeye arrimaha muslimiinta u xilsaaran runtii shaqooyin fara badan oo kala duwan ayuu qabtaa hadday noqoto dhinaca wacyigelinta hadday noqoto dhinaca arrimaha xajka oo ad ogtihiin hadda muusimkii xajkeena hadda laga soo noqday oo runtii sanadkan ay dadkeennu aad iyo aad xaj wanaagsan oo raax raaxa leh ay ku xajiyeen ilaa dad aad u fara badan oo xujiyey ay xajiyeen nabadna ay kusoo xajiyeen markii laga reebo laba xaaji oo jabay wax xaaji oo dhintayna unsan jirin waa shaqooyinka maaragtay uu qabto majliska ayay kamid tahay waxaa kale waxaa kale masaajida dhisideeda horumarinteeda madaarista oo kale xoojintooda macaahida kale xataa mustaqbalka in loo socdo jaamacaad islaami ah qaabkay ku noqon lahayd maadaama fursadeeda aan haysano waa shaqooyinka xafiiska u yaala culimada iyo nidaaminteeda iyo ilaalinteeda iyo xalaqaadka cilmigaha waxaa weeye isku xidhka guud ee maaragtay dacwadda iyo culimada iyo madaarista iyo masaajida waa xafiiska shaqooyinka u yaala waa tahay waxaan ognahay dalkeena etoobiya waa dal weyn oo ballaaran islamarkaana ku nool yihiin in ka badan boqol milyan oo qof kuwaasoo markaasi qowmiyado kala duwan islamarkaana qaarkood ay yihiin dad yani diimo kala duwan aaminsan marka muxuu yahay xiriir noocma ayaa idinkala dhexeeya bulshaweyntaasi markaasi diimaha kala duwan haysta si guud markii la yidhaahdo xiriir fiican baa naga dhexeeya si guud markii la yidhaahdo noocyada kala duwan si gaar ah xafiiska golaha sare arrimaha islaamka wuxuu ka tirsan yahay xafiisyada golaha sare arrimaha islaamka ee wadanka dhan ka jira tusaale hadda heer federaal xafiis baa ka jira oo adisaba uu yahay maqarkiisa koowaad deegaanaduna waa saddex iyo toban kilal wey saddex iyo tobanka kilalba wuu ka jiraa xafiisku sideen anagu halkan oga jiroo kale saddex iyo tobanka kilal iyo maqarka kaka jiraba intaba xidhiidh baanu joogta ahanu leenahay waxaa la dhihi karaa xidhiidhka iyaguna aad buu wanaagsan yahay waxaan ka wada shaqaynana waa shaqooyinkan aan hayno kuwa lamid ah maadaama hayaan in aanu mar walba wada joogtayno shirar baanu leenahay oonu isu nimaadnaa waxaa jira xiidho joogto aho aanu guruubyaanu wada leenahay isku xidha deegaanado dhan isku xidhaan wada leenahay marka si wanaagsan si wanaagsan wada noolaanshaha tacaayush silmi waxa la yidhaahdo waad ogtihiinoo dee wadanka waxaa ka jira dhinacii kiniisadda guddiyaal baa jira xataa isku dhafyo ah oo labada dhinacba aha mar walbana wixii jira si guud loo wada xaliyo marka nabadgelyadan dabcan ha inaga waad ogtahay si gaar ah deegaankeenu meelaha ugu tixgelin badan weeye ee ugu nabadsan nabadgelyada markii la fiiriyo runtii aad iyo aad wada tixgelin badan iyo is-ilaalin badan iyo wada shaqayn baa naga dhexaysa waxaynu ognahay in kooxaha jirka ay dhibaatooyin badan ku hayaan wadamada gobolka sanad ka hor waxaa jirta in deegaankeena soomaalida ay weerar kusoo qaadeen kooxda al-shabaab kuwaasoo markaas dhibaato badan ka geystay goobaha xuduudka iyo sidoo kale qaar ka midana gudaha usoo galeen deegaanka inkastoo la iska cabiyey marka dhanka wacyigelinta fikradaha xag jirka ah marka ay timaado iyo inay ku faafaan bulshada door noocma ayaad ka qaadataan arrimahaas runtii waxaa la dhihi karaa door weyn baan ka qaadanay xafiis ahaan anagoo ka wada soconay xukuumadda iyo hay-adihii khusaysay waxaanan bulshada ku wacyigelinay oo deegaanka oo dhan maray in arrintaas ay tahay arrin aan la ogolayn mabda-iyan iyo sharciyan iyo maaragtay caqliyan midnaba innagana aynan dantaan ahayn haba yaraatee haddana maantana ay tahay deegaankeenu deegaan soo kabtay oo maaragtay dhibaatadii waktigii dheeraa kusoo jiray maanta ilaahay uu subxana watacala inaga saaray in la ilaashadan aan u baahannahay marka si guud doorka uu leeyahay culimada iyo xafiisku maadaama xafiisku yahay xafiiskii culimada oo dhan culimada deegaanka oo dhan xafiiskana mas-uul ka ah maadaama uu yahay waxaan u samaynay shirar kala duwan baan u qabanay culimada oo dhan kormeer guud baan u samaynay arrintaa wacyigelinteeda waanu ka qayb qaadanay waanan samaynay ilaa haddana waanu u taagannahay inaan wadno insha allahu tacaala oo dadkana waxaan ugu baaqaynaa arrintaas in la iska ilaaliyo cid walba halkay taagan tahay oo ka diyaargaroobo maxaa yeelay nicmadanaan haysana ma soconayso haddaynan ilaashanin aad iyo aad su-aasha ugu dambaysan weydiinaya sheekh junayd waxaa weeyaan dabcan waxaa jirta culimmada inay jirto culimo madaahib kala duwan markaasi kala aaminsan hadday yihiin kuwii hore iyo kuwa dambaba marka ma jirtaa in golahani ay ku midaysan yihiin dhammaan culimadaasi aad baad umahadsan tahay innaga deegaankeenna si sida la og yahay waa deegaankeenu madhabtaan haysanaay ama soomaalida si guudba waa madhab shaafici wey xafiis ahaanna waxyaalaha aanu noo yaale ee xeerarka iyaga kamid ahay tahay in madhabka dadka lagu dhaqahayo si caam ah loogu dhaqahayo si guud dadka loogu dhaqahayo deegaankeenna in uu yahay madhabka shaaficiyada si looga baxo khilaafyada iyo kala duwanaanshaha looga baxo marka maadaama oonu qaabka u qaadanay dadkani ay yihiin dad ahlu sunna ay yihiin markii laga tago shiici iyo takfiir markii laga tago dadka inta kale ay yihiin dad walaalaha in sidaa gacmaha laysu qabsado madhabkeenuna uu noqdo si caam aha madhabka shaaficiyada dadkuna yihiin dad ahlu sunna ahoo walaalaha shiicada iyo takfiirkana iyo wixii la xidhiidha fikrada xagshirkahana si dhinac loo laysaga joojiyo si guudna laysaga wadceliyo arrintaa runtii tallaabooyin fiican baa nooga qabsoomay waxa weeye dadku midnimadiiba ayaa ayaa la isugu timid culimmaduna way ku midaysan tahay arrintaana maaragtay xafiiskuna si guud culimmadu mid bay ugu tahay aad iyo aad baa arrintan u wanaagsan